waxaa magaalada qarro ka qabsoomay kulan dadweyne oo looga hadlayay sidii bulshada iyo maamulka puntland ay isaga kaashan lahaayeen sidii loo heli lahaa xal wadajir ah oo magaalada looga maareeyo biyaha kusoo rogmada xilli roobaadka kuwaasoo saameyn dhaqaale iyo weliba mid nafeed u geysta bulshada roobabkii kusoo rogmada xilli roobaadkii hore ayaa khasaare lixaad le u geystay bulshada halka ay jiraan kuwo kale uu saameeyey guryahooda maadaama aysan jirin qorsho biyo xireeneed in looga sameeyo magaalada qeybaha kala duwan ee bulshada qardho ayaa dhanka kale soo jeediyey aragtidooda la xidhiirta kaalinta bulshada iyo talooyinka kala duwan ee xalka waara loogu heli karo dhibaatada soo noqnoqotay si loogu helo istaraatijiyad la xidhiirta daadadka xilliroobad hadday nahay odayaal hadday nahay haween hadday nahay dhallinyaro hadday nahay cuqaal cid walba oo caqli u saaxiiba anuu waxaan aaminsanahay aragtida saxda caqligeennu inuu shaqeeyo oo caqligeennu u shaqeeyo war maalin walba ma waxaan ku jiraynaa carruurteenna inay biyo ku soo dhacaan oo qaataan mise waxaan ku jirnaa inta waxa weeye qardho haddeer meel biya kulligeed waxay taallaa biyo mareen hadday biyo soo dhacaan meeshay maraan waa la yaqaanaa marinkeedii baa la xihay inaynu indhaha iska ridno maaha arinta meesha taalla horta waxaa weeye waa natural disaster waa waxa waye musiibo dabiiciya oo u baahan maaragtay in la xalliyo shacabka reer qardhood horta waxaa u baaqayaa in maaragtay ay soo dhoweeyaan ee shaqada aysan cuslayn ay fududeeyaan tanaasul badanna ay ku daraan waa ognahay dhibaatooyin badan baa jira isdaba yaal laakiin in la soo dhoweeya baa ugu baaqayaa waxaan leeyahay magaalada cidna uma maqna ceelna uma qudna qardho waa shaarka reer qardhood ama soomaaliya ama puntland soo dhowaynaynaa waa soo dhowaynayaa boqolkiiba boqol arrinta aad noo keenteen oo ah in qarra la badbaadiyo boqolkiiba boqol baan soo dhowaynaya ku soo dhowaynaynaa dee dhib buu geysanayaa dhibtan anigu gurigayga uu geystay dad kaloo kaloo buu dhib u geysanayaa haddii marka biyuhu waascelaan boqol mitir baa lashay boqolkaa mitir baabaynu ku filanba wixii kaleeto oo lagu daraa waa faakaysi soo dhowaynayaa fikirka runtii iyo qorshaha iyo balaynka ay dowladda puntland soo dejisay wasiiraduna ay noo wadeen runtii oo ku saabsan qorshe u samaynta ama balaanka ama ka hortegidda musiibada iyo daadka magaalada qardho sanad walba kusoo rogmada runtii arrintaasi waxay tahay arrin aad muhiim ah arrintaan la soo jeediyey oo ah in maaragtay magaalada suuqna loo dhisayo suuqii biyuhu qaadan jireen laga rarayo oo suuq loo dhisayo oo mataqaanaayay waddadana la furayo oo biyaha mataqaanaa la maaraynayo aad iyo aad baan usoo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol dhinaca kale gudoomiyaha degmada qardho cabdiqaadir siciid qaal wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta puntland axmed bashiir muuse wasiirka wasaaradda tamarta iyo macdanta puntland caarshe maxamed siciid ayaa dhankooda sheegay inay bilaabi doonaan qorshe cad oo lagu samata bixinayo magaalada si aysan daadad dambe ugu soo rogman balse bulshada ayay ka codsadeen in kaalintooda ay qaataan marka ay timaado istaraatijiyad la xidhiirta maaraynta xalka biyaha waxaan soo dhawaynaynaa iyagana talada iyo tusaalaha iyo talabixinta ay bixiyeen waxgaradka sharafta lo halkan fadhiya nooc walba ay yihiin talooyinka soo jeedayaan iyadana waa soo dhawaynaynaa wasiiradana waa nood garaysteen oo way qorteen sidoo kalena dee insha allah talooyinku waa sii socon doonaan kulamo kuwan ka dambeeya baa ku xigi doona dowladda hadday naqshad ahaan hadday fulin ahaan lahayd way ka soo dhammaatay wacyigelinta bulshada keliya ayaa noo hadhay waxaan rajaynayaa wakhti kooban gudihii inaynu isugu soo noqonno fulinta innagoo isku raacsan inaad dadkii isku noqotaan gabadha walaashay ahdaa ay tilmaantay reeqardhood hadday rabaan inay istaakuleen waa istaakuleen karaan u istaaga qasnad sameeya idinku guddi samaysta gurigii dumaaya iyo suuqii dumaaya iyo hooyadii bannaan fadhiday ee maaragta meesha laga saaraayo wixii aad uga cawad celin lahaydeen idinka diyaarsada annagu dowlad ahaan waxaa idinku kabi karno iyo meeshaan idiin garagaraaci karno diyaar baan u nahay magaalada qardho ayaa xilli roobaad kasta waxaa ku soo rogmada daadad aad u fara badan kuwaas oo saameyn ku yeesha nolosha bulshada magaalada qardho waxaana burbur uu soo gaaraa suuqyada iyo weliba guryaha halka sidoo kale mararka qaarkood roobabkaasi uu saameyn ku yeesho bulshada naftooda kuwaas oo geysta khasaaro nafeed yuusuf maxamuud v owe boosaaso